magaalada kismaayo ee caasimada kumeel gaarka jubbaland ayaa muddooyinkii u dambeeyey sameynaysay kobac dhinac walba leh waxaana taasi sababtay ammaanka magaalada oo horumar ballaaran laga gaaray marka loo eego siday ahaan jirtay dadka ayaana haatan dareemaya nabadgelyo ay ku wataan howlahooda nolol maalmeedka ah qaar ka mida bulshada kismaayo ayaa ka hadlay nabadgelyada magaalada iyo kalsoonida ay ku qabaan laamaha ammaanka wallaahi boqolkiiba sagaashan amnigeeda aad boqolkiiba boqol aad buu u fiican yahay waxaa waaye haddee magaalo kismaayo horumar bay gaarte magaalo kismaayo hadda xilligan joogto oo xilligan ilaa lix saac gaarayso haddee waa arrin annaga hadda nagu cusub oo aad aan u soo dhoweynayno waaye waxaa waaye aniga xaafadda waxaan deganahay hadda iskuul beder siinay toddobada geedaan deganahay toddobada geed inta lix saacaan ka tagaa cid wadda ii istaagtay cid intaa u socotaa ay dhahda ma lahan amni baan ku adeegtay oo miiskayga aan ku imaaday amnigaana ku baxaayaa suuqa toddoba saac sideed saac habeennimo hadda la xiraa nabadgelyo fiican haysanaa maasha allah alxamdulilah kol nabadgelyo unbaa hadda u fadhinaa nabadgelyadaasaan ku shaqaysanaynaa oo aan xilligaa u joognaa ilaa lix saac shan saac
horta walaa horta wax kasto waxaa ka horeeya waa nabadda waxaanoo qalka ah ama ganacsato ahaadaan ama dadku wax gadanaya ha ahaadaan waxa loo soo baxo loo soo baxo waa nabad